xubnaha maxkamadayntooda ee maanta bilaabatay ayaa waxaa ka mid ah agaasimayaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan koofi cabduqaadir cilmi cali cabdul iyo sidoo kale agaasimihii hore waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muxidiin xasan jurusaabey iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale oo sida la sheegay ka tirsan wasaaradda maaliyadda inta badan xubnaha dhagaysiga dacwadooda bilaabatay ayaa maqano ah iyaga oo siyaabo kala duwan dalka uga baxay hase yeeshee xafiiska xeer ilaalinta qaranka xubno ka socday ayaa soo bandhigeen eedeymaha loo haysto xubnahan oo ah xatooyo xoolo dadweyne gaar ahaan lunsashada malaayiin doolar gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo furay maxkamadda ayaa sharaxay qaabka loo wajahayo kiiskan maadaama mas-uuliyiintan ay yihiin maqane eedda koobaad ee eedeysanaha koobaad maxamed aadan jamcaale koofi waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartaniyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konteeshanaad ee sharci lambar toddobayo toban soono baxay shan iyo labaatankii bishii labaiyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qeyb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah eedeysane cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku ku eedeynaya qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo koowaad oo ah ka qeyb qaadasho dembi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartaiyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qeyb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku-takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed xudiin xasan jurus waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta iyo qodobada afaraad iyo konton iyo shanaad ee sharci lamber toddobayo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qeyb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne luunsasho iyo ku-takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu xareynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku joogga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan doolar dhinaca kale abukaate zakariya ismaaciil nuur oo qareen u ah saddex eedeysane ayaa sheegay in maxkamadda gobolka banaadir aysan awood u lahayn in ay qaado kiiska koofi maadaama uu ka tirsan yahay hay-adda nisa magacii waa zakariya ismaaciil nuur waxaan qareen u ahay saddex eedeysane oo kale ah maxamed aadan jimcaale koofi cabdulqaadir cilmi cali iyo jacfar maxamed axmed ishortaaggeygu ku saabsan ikhtisaasku wuxuu khuseeyaa hal eedeysane oo keliya eedeysanahaasoo ah maxamed aadan jimcaale koofi labada eedeysanoo kale waxay isurtaagoo ikhtisaas la xiriira kama qabo mudane guddoomiye mudane elgarsooryaal maxkamadda sharafta leh isurtaageygu wuxuu waxaa saldhig u ah qodobka boqol iyo shan faqradiisa koowaad xarafka ba tirsiga koowaad iyo xarafka i xarafka a tirsiga koowaad ee xeerka habka ciqaabta mudane guddoomiye mudane elgarsooryaal eedeysanayaasha waxaa ka mid ah eedeysane ciidan ah oo gaashaanla sare ah kana tirsan ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sidoo kale waxaa jiro eedeysanayaal kale oo ayagana askar ah ama ciidan ah laakiin qareenno kale ay difaacayaan marka waxaan rabaa aniga inaan ku ekaysto si guud eedeysanaha aniga aan qareenka u ahay ee maxkamadda io magacowday mudane guddoomiye garsoorayaal waxaa jira su-aal sharci oo la xiriirta ikhtisaaska iyo awoodda maxkamadda gobolka banaadir ku aadan qaadidda iyo ka garanaqidda dacwaddan lidka ku ah muwakiilkeyga taasoo aan u aragno inaynan maxkamaddu awood u lahayn inay ka garnaqdo ama dhegaysato dacwaddan gaar ahaan dacwadda lidka ku ah eedaysane coofis xere ilaaliye ku-xigeen farxaan xuseen maxamed oo ka jawaabayay is-hortaaga qareennada difaacayay eedeysanayaasha ayaa yidhi anagoo ka jawaabeynaa doodda is-hortaagga sharci ee uu ku keenay inaysan maxkamaddu ikhtisaasu lahayn abukaati sakariye oo difaacaya mid ka mida eedeysanayaasha ay akhriday maxkamaddu eedooda mudna guddoomiye ayaan rabnaa inaan sidan soo socoto uga jawaabno si waafaqsan qodobka boqol iyo lix faqradiisa koowaad xarafka ah mudana guddoomiye dalka koowaad xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku wuxuu aaminsan yahay oo uu qabaa inay maxkamaddu ikhtisaas sharciga waafaqsan u leedahay inay qaado dhagaysato kana garnaqdo dacwadda loo haysto eedeysanaha uu abukaatuhu ka keenay surtaaggaas horey maxkamadda gobolka banaadir ayaa u xukuntay saraakiil dowladeed oo iyana loo haystay musuq maasuq kuwaas oo qaarkood lagu riday xabsi sannado ah halka kuwo kalena ay maxkamadda sii daysay balse waxaa raacfaan ka qaatay xeer ilaalinta iyadoo xubnaha la sii daayay kiiskooda ay la wareegtay haatan maxkamadda racfaanka mas-uuliyiintan lasoo eedeeyey qaarkood ayaa horey u sheegay in kiiskooda la siyaasadeeyey iyagoo iska fogeeyey eedaha loo haysto saynab abuukar v o a muqdisho